hay-adda samsom foundation oo kaashanaysa midowda yurub ayaa ah ilaa iyo shan tuulo oo hoos yimaada magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan beeraleyda ku sugan waxa ay ku wareejiyeen agab loogu talagalay in ay kor ugu qaadaan wax soo saarka beerahooda ugu horeyn maareeyaha mashruucan xasan cali yuusuf ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa agabkan iyo qeybaha ay ka kooban yihiin bacahaasna waxaa loogu talagalay in lagu qalajiyo sida sisinta markii la buubinayo loogu talagalay geleyda in lagu qalajiyo digiraha waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha lagu qoraxeeya ayay ka mid tahay bacda qalabkaas qalajinta isagana qalabka finjilista isagana wuxuu muhiim u yahay dadka beeraleyda ah maadaama wax badan soo saarayaan in ay ka faa'iidaystaan aysan u baahanin gacan saddexaad oo lacag ka qaadata ayaka ay ka faa'iidaystaan motooradan waxa waaye guud ahaan shanta tuulo oo mashruuca ka shaqeynaya afartan motoora loogu talagalay tuuladan waxay si gooniya u leedahay sideed motor
bulshada iskaashito bulsho ee tuulada buulakahin maanta aadaan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka noqdo wareejintiina qalab fara badan oo hay-adda zemzam foundation ay nagu tala gashay qaar ka mid ah ka faa'iidaystayaasha agabkan loo qeybiyey ayaa waxa ay u mahad celiyeen hay-adda samsom foundation iyaga oo tilmaamay in ay baahi u qabeen agabkan islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan waxay kale na soo gaarsiiyeen mashiinka yar ah ee loogu talagalay galiyada in lagu finjilo iyo agabkii kale intee loogu talagalay qalajinta iyo jawaantii lagu cabayn lahaay iyo bacooyinkii lagu keedin lahaay ilaa iyo muddo laba sano badarka waxaan u malaynaa halkan aan joogno hadda waa buulakaan tuulada buulakaahin ama iskaashatada bulsho alxamdulilah ilaaha mahadda iskale waxaan u mahad celinaynaa hay-adda samsam oo ana siisay qalab haddii alana ugu faraxsannahay maanta qalabkaas oo ah matooro iyo haddii la yidhaahda bacyo iyo haddii la yidhaahda muxuu ahaayey jawaanyo inta ka dhexaysa iyo qalabka tii lagu funjilayo badarka lagu funjilaya inta ka dhexayso mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle oo goobjoog u ahaa agabkan iyo qaybintiisa ayaa tilmaamay in ay soo dhoweynayaan dadaalada kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha islamarkaana lagu tayeynayo beeraleyda hirshabelle
maanta waxaa farxad noo ah inaan inaan goobjoog u ahaano qalab aada muhiim idinku ah oo bulshada deegaankan lagu wareejinayo oo ay wareejinayso hay-adda samsom foundation fankiisana ay bixisay european union marka hore aad ayaan uga mahad celinayaa in deegaankan baahidiisa laga turjumo oo wuxuu u baahnaa wuxuu u baahnaa deegaankan in la keeno ka wasaarad ahaan maanta farxaday noo tahay inaan goobjoog ka ahaano full package oo lagu wareejinayo tuulada bulakaahin hadday ahaaleed matooradii hadday ahaaleed bacihii oo harfasinka loogu talagalay jawaanadii oo ii sheeg lagu keedi lahay wixii lasoo saaro mashruucan ayaa looga golleeyahay tayeynta xirfadda beeraleyda iyo in beeraleyda loo awoodsiiyo in ay si hufan uga faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha